su-aashaas ah waktiga doorashada waa geedi socod maalin ay bilaabanayso iyo maalin ay ku dhammaanayso infact hataa maama jiro laakiin waxaanu soo diyaarinay qorshehawalad sheegayo howl kasta inta waktiyo lagu qaban karo iyo waktiga ay hawshaas dhacayso waxaana la wadaagi doonaa madasha hogaanka qaranka oan usoo bandhigi doono qorshahaas iyo iyo miisaaniyadiisiba markaas ayaana lagu dhawaaqaya waxa naga xigo waa maalmo kooban dadweynaha soomaaliyeedna su-aashaas jawaabteeda waxay kaga bogan doonaan go-aamada ka soo baxayo shirkaas waxaa jira war badan oo sheegaya in tobanka sebtembarna madaxweyne aan la dooran doonin agostoo maanta kow ahna aysan baarlamaan la heli karaynin waxaa laisweydiinayaa go-aanka guddigeenu qaadan doona iyo xaada siyaasad marka walaacaasi dadku ay qabaan qaarkiis maydin muuqda maxaase go-aansan doontaan anaga hawsha guddigan waa hawl farsamo weeye in ay qorsheeyaan xiriiriyaan kormeeraan xaqiijiyaan in dalka ay ka dhacdo hanaan doorasho midaysan oo lagu kalsoonaan karo wixii go-aano siyaasadeeda ee masiiriya oo ku aadan arrimaha siyaasadda ee dalka waa arrin ay leeyihiin dowladda federaalka iyo madasha hogaanka qaranka marka arrimahaas anaga arrimaha hadda noo yaalla ma aha anaga waxaanu ka shaqaynaynaa oo keliya ah farsamo ahaan in aan xaqiijino inay dalka ka dhacdo doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka soomaaliyeed dhammaantood si siman guddigu uu ula dhaqmi doono hadduu ilaah yidhaah waxaad bedesheen guddi walaac laga muujiyey golaha wasiirada qaarkood ay ka muuqdaan ilaa shan wasiir oo hanaanka beelaha iyo madaxda maamulada guddigiinaan la magacaabo mar kale waxaa jira war qaar sheegaynaa shaqaaladooda ay hadeen la taliya madaxweyneha dhahay dad kale baa la magacaabaya kaynaan ka mid yahay marka intay la egtaa madax banaanida weli la fili karayo guddigiinaan hirgelinta doorashada dadban
waa run guddigani wuxuu soo maray dhowr heer waxaa ka horeeyey guddi horeeto oo ay ku jireen xubno wasiira oo dowladda federaalka ah sababta looga joojiyeen waxay ahayd inay haayaan xil siyaasadeed oo keeni karay in ay danaha ayaga ay leeyihiin iyo danaha doorashooyinku ay isjiiraan oo la diidayo isdhexgalaan kadib waxaa layidhi hala magacaabo guddi kaleeto oo technical oo farsamo ah oo howlahan aqoon iyo waayo aragnimo male uu fulin karo dadka lasoo xulay aniga aan ka mid ahay waxaana laku soo xulay aqoon iyo inaan dee awood u leenahay inaan hawshaas ka soo bixi karno inaan xafiisyo ka tirsanayn macnaheeda ma aha ma ahaynin xil siyaasadeed xil la taliyo sharci waa arrin xirfad ah oo farsamo ah la taliya arrimaha dhaqaalaha latimaha arrimaha sharciga dhammaantood waa arrin xirfad ku qotontaa marka dadka soomaaliyeed waxaa aada u jeclaan lahay inay ogaadaan in siyaasadda iyo xirfadaha la talinta ah ay kala duwan yihiin cid kasta oo kusoo weydiisato la talin sharci haddii aad tahay sharci yaqaan waxaad diyaaru tahay inaad siisid oo aad bedelkeedana aad ka qaadatid khidmad iyo xushmad oo aada xaq u leedahay qodobkeeda kaleeto arrinta ku saabsan ku kalsoonaanta iyo walaacu dadka qabaan waa wax jira way qabi karaan laakiin waxa muhiimka ah waxay tahay dad ku fadhiyey kursi siyaasadeed ama han siyaasadeed leh ayuu sharcigu ka reebayaa inay guddigaan oo kale ka mid noqdaan laakiin qof la talin xirfadeed meel ay kaga qoran tahay inuusan guddigaan xubin ka noqon karin ma jirto waxaa kaloo iyana siintaas dheer in kalsoonida iyo tuhunka ay dadka qaarkiis qabi karaan aan la dhihi karin maxaad u qabtaan waa arrin xaq u leeyihiin laakiin waxaan leeyahay waxaa habboon inay wax ku qiimeeyaan hadba guddiga howlaha uu qorshaysto sida uga soo baxo waxaana guddigan hagi doono inuu shaqeeyo mabaadii oo ay ka mid tahay in ay ka madax bannaan yihiin siyaasadda iyo in ay si siman u ilaaliyaan xuquuqda dadka u tartamaya
sharciyaqaan cumar degey see isu qabanaysaa inaad go-aanada qaar la tiraahdo madaxda madasha iyo shirkoodan u daynaynaa ayaga go-aan soo saari doono dadka soomaaliduna idinka sugayaan guddi madax bannaan ee hirgeliya doorasho dambaan dhacdaa see isu qabanaysaa adduunyada aan ku noolnahay dhammaanteed markii la magacaabo guddi doorasho wuxuu kuna shaqeeyaa hanaan doorasho oo la dejiyey ama wuxuu ka soo baxaa sharciga doorashooyinka dalka sharcigaasna waxaa sameeyay isla madaxda laga madax bannaan yahay marka madaxda dalka ee gudoomiye baarlamanka iyo madasha iyo iyaga ayaa sharci lagu dhaqo doorashooyinka iyo hanaankan doorashada a dejiyey sidaas darteed arintaas waxay u ahayd arin marjaca loola noqonayo oo ah waxay siyaasad ahaan go-aan in laga gaaro u baahan ayaga ayaa loola noqonaya waxaana isqabadsiinayo dal kasta oo adduunyada ka mida uu jiro guddi madax bannaan oo doorasho shuruucda uu ku shaqeeyo ama haddii ay jiraan hanaan kale oo ka duwan waa inay jirtaa cid hanaankaas soo saarta asagu inta shaqada qabsado isku shaqada qabsado ma wadan kariyo keligiis go-aan ma gaari kariyo shaqadii ma fulin kariyo waa guddi farsamo wuxuu ku shaqaynayaa waajibaad shaqo